horta marka hore sida aad hore u sheegtay annaguna sidoo kale waa idin mahad celina dal jir waxaa maadaamay dadka u shaqayso annagu horta sida aan horey kugu sheegnay waxa weeyaan waa roobkii toddoba iyo labaatankii bisha daayey daadashiisii baa waxay la tegeen beerihii ku yaalay toga dhagacaameed beerahaasoo adigu guud ahaan markii toga inta ku taalay la sheego aanu degaanka kale kama sheekayn laakiin toga inta beerihii ay waxyeeleeyeen waa boqol iyo konton beerood waa gartay
marka daadkaasi wuxuu sababay inuu inuu qudaartii loogu talagalay rabadaanta sida batiikii qarihii iyo wixii lamid ka ahaa inuu baabi'iyey waxaa kaloo beeraha ku yaalay maxay ahayd timir timirtaa markaa adeesaa kolley turka ku caawisay oo dadka siisay oo markaasaa la beeray marka iyada laftigeeda timirtaa laftigeeda waxyeelo badan buu u geystay waaya marka tirakoob ma ku sameyseen khasaaraha cadadka intay la eg tahay beerahaasi iyo mirihii daadadka ay la tegeen
miraha horta wax la koobi kara ma aha oo de beer wax ku yaalla ilaahin baa yaqaan cid kaloo sheegi kartaa ma jirto laakiin midhaha aduu beeraha sida looga yaqaanay ugu yaraan ugu yaraan markii la yidhaahdo beerta cont boqol iyo konton milyan baa kasoo bixi jirta shilin soomaaliya ma garatay halkii beer halkii beer waa gartay marka marka la sugeeyey marka maxay noqonayaa dee boqol iyo konton beerood oo ta ugu yartahay intaas ta kalena ugu yaraan saddex boqol afar boqol oo milyan ay tahay waad garan kartaa aduguba inta ay la ekaan karto waxay la tegeen hadda beeraha waxaa kaloo ku yaalay babay waxaa kaloo ku yaalay maxaan ku dhahdaa sidaan hore kuugu sheegay timir wuxuu kaloo la tegeen matooradii waxay baabi'iyeen dhulkii beer bay ka qaadeen wax alla wixii yaalay ee ciidaha beer kalay saareen
waayahay waxay soo saareen dhagax bay soo saareen oo dhulku beer waxay u baahan yihin cagaf cagaf dadkuna waa dad tabadeer oo dad maxaan ku dhahdaa cagaf keensan kara ma aha waxaa kaloo jirta ceelashii bay duugeen oo dee ceelo soddon sano la cabayey oo dad tabareerna lahaayeen hadda ma qodan karaan iyaga laftigooda dhib kale halkaa ka taagan biyaha la cabaa ceelashaasay ahaayeen ceelashani ceelashiina way duugeen hadda waxaa lasii cabaa godadkii ay ku reebeen biyuhu meelihii godadka ay biyaha ku reebeen bay dadku cabaan marka iyada laftigeeda halkaa waxaa kasoo wajahaan biyola-aan waaya qoysaska beerahaasi ku noolaa amaba ku tiirsanaa imisay gaarayeen
adigu de toga qoysaska deganaa waa soddon qoys meelaha laakiin beeruhu beeran ee hadda wax ku yaaleen waa boqol iyo konton qoys waa konton boqol iyo konton beerood waa gartay a
waayahay maadaama sidaa ii sheegtay beeruhu ay ku yaaleen meel doox ah amaba toga biyuhu ay kasoo rogmaan idinkoo og in togaasi mar kasta ay biyo soo mari karaan maxaad qorshe uga samaysan weydeen in beeraha laga fogeeyo togaga noocan oo kale ah biyaha horta abaaraha iska jiray muddo soddon sanaa biyaha intaa la egima soo marin toga marka dadkuna de bili aadan waad garanaysaa waxay iska aamineen inaan togan biy biyo intaa la egi soo mari karin waa gartay marka qaadan waaba hadda ku noqotay dadkii
waaya marka hadda dadka xaaladooda iga waran
dadka xaaladooda wallahi way adag tahay sababta ay tahay dadku dee wax nolosha ay ku tiirsanaayeen beerahaas ay ahaayeen beerihina daad baa kala tegey waxaa kaloo jira waxaan marka hore deyn baa lagu sameeyaa oo oo wax lagu beeraa lagu bilaabaa deyntii iyaduna taagan oo iyada dadkii dhibaata ka haysataa marka wallahi kolley insha allah khayr badan baan ilaahay ka sugaynaa laakiin culays baa jira waaya miraha kasoo baxa marka beerahaasi deegaanka qow xaggee loo iibgeyn jiray deegaanka qow boosaasaa loo iibgeeyaa wakti kasta qudaartu ay qow kasoo goda dhagcaan beeraha dhagcaameed boosaaso qudaarta dhagacaameed markay soo gasho way raqiistaa nooc kastay tahayba hadday yaanya tahay waktiga yaanyadu soo gasho oo waktiga yaanyadu toban toban kun iyo shan shantan kun iyo noqoto boosaaso sax meesha ugu qudaarta badan wey gobolka bari ha ani beertaydii waxba kagama tegin beerahay baabiisay kow ka tahay weliba beertayda babay baa ku yaalo babayga laftiisii waxyaalo badan bay u geysatay oo waxna uu jajabiyey waxna uu qaaday aduu wax yar baa ka taagtaagan ugu dambeyntii maxaa fariinaad diraysaa
waxaan faraynaa in maaragtay dadkaa danyartaa wixii laga caawin karo sida matoorada ceelasha iyo haddii cagaf cagaf ay ciiddii daadku ka la tegay ay dib ugu soo celiyaan in in in nala nalala soo gaaro